bismi illaahi raxmaani iraxiim horta iyadaa u mahadsan yihiin shaqaaladii idaacadda warsan wariyaalka macal agaasimijo fursaddiyo iin siiyaan inaan idaacaddan ku hadalamayo oo waraysadaan iyadan mahadsan yihiin mahadiyo ku dib dadkii dhegeynsada doona naftirsho iyada ayaa aan salaame marka wayaa hajidka shaqadiis iyada aan faylata howlis dareerta kullay meel laha ku bilaawayay oo lagu baxsi taalada laha ku bilaaway haddana way marahaye wali dhammaada oo hadda qeyb ha dhamaatii qeyb kalena aan iska jara way marahaye hadda garaashka iko hataa moodi sa ana jeela ana aragaay marka howlis iyada aan faylata wal hadda carqalada hoo nihaay male dareerta shaqadiis maagawiji usoo ku koobanyi dhismaha jidka isan dayactir haytaan jidka way ku koobanyaha qeyb oo dayactir eh qeyb oo kabid eh qeyb oo niyu eh oo cusub intaba aan iska jara saddexdaas maadi ku koobanya meelilaha ku bilaabay waa qeyb oo markii horeba jid oo lix mitir ee suubsanaayo jari marka inay afar mitir lakakabo jidkaasa haytay afartii mitirka walha ka kabi qeyb cusuba hadda bilaabnay oo haddana oo yaana ilaa iyo hadiili doonta reedo miilila eraay qeybtaas qeyb niyo ewo yaana sida yaa laka wada doonaya oo haddana yaa siyeed mitir eta maadaama kaas markii hore lix mitir ushaay kabshayn afar nagadi tumo iska nagadi shaqadiis isuuna saasaan dareerta waa saddexdaas qeyba ku koobanya marka saddexda qeyb isku koobanya shaqada way ataha meeli kabka hayta hadda howlin ha ku qabanay ha dhamaatay maya xafiiska koowaad i c oo m seventy wala eraa la buufiye then marka lamaad haddana may la saare laamaga la saare jaaya la saare laamo kale la saare jaay kale oo sugunta ah oo teerse alaga xijiye shaqada taas taasaasaha ka dhamaatay tan kalayana hadda kulley howliya dareertahe marka waa sadiidaas wiji ku koobanya inta isku koobanya intaasu in ha dhamaatay in aan dhamaana ban iska jara tan iyo intii usoo bilaawday dayactirka jidkan jaraana wal caqabada ee ee kambaniga kiikin oo dhisaha jidkan usoo la kulmay maya carqalad iyada aan ku faylahaynay maadaama markoo yaroo marun ku dhex dhiyay macnaha ciddii maamulka iyo kambaniga dhatiyo oo ka saabsanayay jidkii marka hore oo lahan ka talagalay inay afar mitir laha kakaba afartii mitir kabkii kii hore lix mitir hay tumawasaasa kanagadi marka kii cusub ay qeybta niigu haytay siyada lagu faday marshibiedayaalkii oo marka meelaha ku bahaay oo tumankii mitir korka kooy ini meela hadda siyeed ku nagato lama mitir oo waana marshibiyeedkiina banaanka ku iye ini hadda meelaha ku bato ayaa dhowrku bir wal oo isfahansiin ah hay-addii maamulkii un dhataana ku jaraya jaraan isfahankii kudib hadda meel iska raahayay markii oo boland sigling hay ini siyeed mitir jidka cusub haada lamadaas mitir maamulka ha sheegana ini oo liin taabana waqti kale oo secondary liin weydii lamadaas mitir sidoo lelaha kabii jidka dhan tumo mitir haada
jarana waliba jaray qorshe dhaqaale markaas lanka aruuriyo jidkan guddiga horumarinta magaalada baydhabo kaas iyo markaas sheegan in iyo fadaayan in jidkan iyo haka dayac tiraanba ganacsatadii magaalada baydhabo iyo dhammaan maamulka gobolka iyo degmada iyo dadweynaga oo kulan wada qaadday waliba la saaray in dhaqaale lang aruuriyo jidkan jarana wal dhaqaale oo lang aruuriy xilligana in yaala jidkan oo aad is erakorta ka dhaqangala jidkan dhisowji sax waay arrintaas jarta waya hay-adda d d g oo mashaariicdan habiyahay tuba boland sishame iyaha dan wadaag waleeraa ku suubsanye ini oo boqolkii toddobaatan ishan labaatan ishan contribution lin kuhela dadkula lin suubiyo saaciidaada noocaas ee waa boland sishee ka dhisanye marka ganacsatada walaaya aruuriyaas contributionka ee boqolkii labaatan ishan yoo laku fadee unase toose mahaninka dhiyaasa wayha ka dhiyaasahe markii oo face oneka una qaadadaan wala face one face two face three layin face oneka meelo ka egi markii face oneka una qaadadaan hadda hay-addii baaba face one weli unku helna markii hay-adda face oneka una dhammaysan oo lagu helo boqolkii toddobaatan iyo shan hay-adda sheenas labaatan iyo shan guddiga oo oo guddiga oo ooyona oo walaasay aruuriyayana jeeyaan bee sidaas halmar asilkooyasiya oo hay-ada laha ku qaadi iyo guddi laha ku qaadin hayna marka maadaama oo haddaba hay-addii weli wal ninku ku koyna karajuwiigna in iyoona qeybtiyolahayan markii hay-adda boqolkii faceonka iyo dhiibas labaatan shan jollo kooyan taasa rajeeyahayna iyoona shaqadii wadadan jidkan la dayactirahay muddo iyo dareera ee howliis oo weliba laka qiyaaso kor muddo bil ah kambaniga ifka bay oo ka howlan dhisowka jidkan magaalada baydhabo ku dareera waqti isan siingohon oo isan hagabagabaayay kortaan oo uu ka bulshada in sheegasa jartee sax waay arrintaas jarta waya wal maandhedan lahayna adduunka meel ka shaqeeyaan ma leh walaa starting iyo mayliin i dhammaada leyin bilaaw i dhammaad lamada bilayin marka shaqadaada ha bilaawa sababa mayaha mayaha barnaamijka ada waqtigaada bilaawa si waqtigaada dhammaaya soo ka jarta agreementada ha saxiixaw inkastoo u naftaan hadda company baydhow lay roogayna oo oo ma hadda koodba ati ini un hadda jid una suubsano company baydhow roogla inu jidka suubsano waa dhibaato badan kulkulugna alxamdulilah waqtigiina ninka talagalay mandate oo ini jidku dhammaada ja labaatanka bili janaayo hayti weli maldirna boqolkii inta haduuna ku qabanaya inta nin dhimigna waa intuuna qobanayaa ayaa ayaa badan sa ana jeela shaqana bilaawka iyo dhamaystirka bilaawka ka adagta bilaawka waa la nisheeno ka adaga dhib badan laakiin haddii marbe la dhexgala ini fududaada soo jeelina hadda shaqadii waa bijaab boqolkii konton ini gudubni jeelna insha allahu labaatanka bili janaay oo hayta ini oo marka horeba una ka galnay waqtigaas ha dhammaado eeda aan jeelina ini ha ku hormarna haddii unahan ku hormarnayna ini waqtigii waqti una ka darsanay jeelna insha allah ee, jidka dhisow yaa ku dareera oo dayaactir yaa ku dareera ee, shaqaale iyo weliba ee, agab kaliya markaas lan isticmaala jidka dhisowji ee, waliba isticmaali jiray awal jidka ee, dad iyo weliba gaadiidka magaalada baydhabo ee ka dhashaqaysadow mar haddii jidkii dayactir ku dareera ee, caqabado markaas aysan kula kulamaasan gaadiidleyda isticmaalo sida baawurta bajaajka iyo weliba ee, walyaabo kale ee jidkaas awalba isticmaali jiray xilligana jidkus dayactir ku dareera jirta dhibaato isan ee, ku sheegdaasan ee, gaadiidleyda niyo dhibaato weya haddaad horta update garayan fadaayan iyoba wala fahmayan marka ini oo suxun un dareeran laku dhaadhiciy inise fail in dareeran hoba ogaadan dadka biniaadan waayo walaa walaay fail argaan dareemayan inkastoo on fursadan oo kale nin helna in unu ku hadalna jid hore oo una hasuubinay oo buundada ilaa iyo iyo iyo stationka dhatiyo haay saddex boqol mitir haaye jidkaas markuuna suubiyaani iyada dhibanka qabni dhinaga dadweynaha waya hama fahansanayna jidkun ini la hiro oo la suubiyo korooba dareensha oo makijarna wayan argaayna waldangaari una kubadana maadaama iyo haddii jidkii hore laha suubiyo iyo faa'iidooyinkiisu haddii magaaladan weeldhada ama faa'iidadiyo ka qabaan argaan yoobaba hadda ka qanacsan ku qeyb qaadada in iyo jidkaasi iyo maritaansha iyo walaashay walba dhib ama kula kuluna inkastoo amniga xataa qayb ku qaadaya oo meel amni a rogaan langni dhibaataya ma aragni jidka geeka shaqaylu ku bilaaba la meelbilu ku gooy dadka yoba istio nis update garay ku wareegadahayan walba dhib ama kula kuluna ee gabagabadii rajada isan ku qabtaan ee, jidkan dhisow iyo ma ay ee, oo welibaada uu ka ee, ero korta rajada isan ku qabtaan ma ay rajadan iidan faylata waa sadar muuqdo meel eray su-aalmo ku dhan wala eraa jiraan waya wal ana sheegi lema eh wala meelo ku jira bal araga kor shaqada staat shamiilha ku bilawda email hadda mara hayta waa had waqta adiba sheegtay hadda waqta hal bil eh kulley waqtiga mandate-ka un lana may fadaan inaha ku hormarno iidan kara jiweynayo oo wal dhibaatay hadda culays una dareensangna in jarna ini shaqadii waqtigii linka talagalay ku hor un hadhamayno rajayaan haddii ilaah yar waayahay kaas wali bahaayay waxbaan ku tirsan kambaniga ifka bay oo ee, dhisowka jidka dheer ee magaalada baydhabo aan xil saaran idaacadda warsan yaan waramahay iidaa maasanta iidan amahadsantiin saas oo kale dhammaan shaqaalaha warsan iyo agaasimi joobi salaame intii dhegaynsado doonto bulshada anu kulemay rajeeyay inay fikir fayl ku qaadaan walaa warba haddii la bilaabo in la suubiyo kor dadka dhon aaminaan laamashiina iyo talyaani inka dambey la suubiya hadda may oo mahad ilaahay ah un oo baydhowley ka dhalanay roogno in hadda una jid una suubsano gobolkan oo weliba isku hirhir badanoo meelo walba adan baahat lagu helo ciidanka adagta saasate inaynu dulqaad iyo unu sawarka muujino walaa inu suubino on diyaarina marka may fadaanay lankasta inay ficilno ase qaadado oo walba isku ku eedan ama jidkaasi walaa una kusuubsado korno lan walan suubi korno ma jira walaa bini-aadanka ha suubiyahay oo qalabka haysado nidaamka haysado wala haysado kulli dadley maskax shaqaytiley laakiin dhammaad ma ha ku bilaabanayona bilaaw markii lahayan inta hadduuna ku bilaawan oo kale iyo in kusii liidatiley ku bilaawaanga jeela laakiin wayla faday in la ka buraarijiyo bulshada walwalba in la suubsado koro istaadki hadduuna ha bilaawan hadda jidkii hore iyo kan hataa difference indhehay wayahay jidkii hore una may ka farjii jirnay shood yalka shiwaay laamayka haddina hadda may haysanahay inayuna makiino walka buufiyaan helna fisk saddexaad haddii ilaahay era oo una dulqaadka hadduna muujahina muujir may rajaynay ini qalab kun bada una helna dadkana may ka wacyigeliyana ama in sheeganayona fiiri ku qaadayna walkastilka kaha ini la suubii koro laka baraarujiyi dadka una leynann ka fiirin hataa dadkala baraarujin lahan suubiyasa walan qabsada koran la era walkastana haddii laka talada inay qabsoomo koran laisku dhaandhici taasa in sheega dadweynaha dhegeysadaan insha allah waayahay iidaa maasanta